Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xarigga ka jaray dhismaha xarunta deegaanka Kubadda ee magaalada Muqdisho. Xarig jarka xaruntan ayaa waxaa kasoo qayb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, xildhibaano, wasiiro iyo bulshada deegaanka. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo xarigga ka jaray xaruntan ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay xarunta deegaanka Kubadda.
annaga siduu ka dhawaajinayay saaxiibkay dhowr iyo toban waddo ayaan xarig aan dhagax dhignay caa qaarna waa dhammaadano xarigaan ka jarran qaarna waa socdaan shaarican jamhuuriyadna ayaan dhowdaan aga dhagax dhignay inuu socdaan rabnay midkan ka imaanaya kaysanay soo aadayana waa soo soconay haddii ilaa yidhaahdo midkan xaliimeheedka ka imaanaya ceel caddagelaayana haddii ilaa yidhaahdo waa ka tashanaynaa waana bilaabaynaa meeshaan aad karakeejig hadda waxaan cunno majidkaan laga sii bixinaayo marka inaad laami ku raaxaysan nagalkeena waa rabnaa cabdulaahi maxamed guddoomiyaha deegaanka gubadle ayaa u mahad celiyay xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan leenahay cawada waxaa noo imaaday guddoomiyaha gobolka banaadir iyo xildhibaanadii qaranka ee metelaay ee metelaya dadkan meeshaan degan iyagana waxaan leenahay sida a ku timideen meeshaan waxaa lagu yimida dadaal aad u weyn oo lagu bixiyey oo dadka shacabka iyo maamulkooda iskaasha ay ku bixiyeen waxaanan ka tegin oonan hilmaamayn maxamed abuukar islaaw ducaale xildhibaan maxamed abuukar islaaw ducaale oo meeshaan dhismadeeda degmadaanu inay saan u qurxanaato qaybta ugu weyn kaalinta ugu weyn ka qaatay dhisay hirgeliyey dadaal dugdi iyo dadaal fara badana ku bixiyey xaruntan lagu soo kordhiyay deegaanka gubadle ayaa waxaa loogu adeegi doonaa bulshada ku nool deegaanka iyadoo fududayn doonto baahiyaha ay qabaan bulshada